muuqaalkan ay soo saartay kataayib al aqbaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha lagu qiibiyey deegaanka deeme ee hoostaga degmada baraaba ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sakimaya waxaa kasoo muuqanaya xoole aad u fara badan islamarkaana ay ag joogaan dadyo kala duwan kuwaasi oo isugu jira fuqaradiiyo masaakiinta deegaankan iyagoona wejiyadooda ka muuqata farxad heer sare ah filimkan waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii lisiya xoolaha kuwaas oo lisiya qofkiiba xoolo gaaraya soddon iyo shan neef oo ari ah ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid a ragga wareejinaya xoolaha sakada waxa uu ka warbixiyey halka ay sakada ka qaybinayaan maanta oon u fadhino halkan oo ah deegaan weynihii beemaay gaar ahaan riigadaan fadhinaa waxaan u fadhinaa inaan ku qaybinno xowlaha cawdka xoolaha cawdka ah ama dhaqashada loogu talagalay xarakada ugu talagashay dadka mujtamaca muslimiinta ah in lagu wareejiyo si ay u dhaqdaan xoolaha sanad ka dibna lala xisaabtamo oo ayagu beri sake laga qaado maanta waa la siin berina waxaa waaye ilaahay hadduu qadaro uu qofku ku dadaalo xoolahaas waxaa laa shaki ah in ilaahay gaarsiin doono sakada oo asagii laga qaadi doono qofkaas sako sida maanta wax loo taray asagan waalihiisa beri uu wax u taray oo takaaful ijtimaaci waa ummadda inay gacan qabsato oo qofkii la kobciyo dhaqaal ahaan loo kobciyo diin ahaanna loo dhiso oo markaasi ummadda uu wax taraa laga rabaa gacan hoorsiga iyo kafaabsiga oo ka baxo qofka sidoo kale muuqaalka waxaa kasoo muuqanaya dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan soddon iyo shan neef oo ari ah waxayna ka hadleen xoolaha la siiyey sida ay u faraxsan yihiin iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada magacayga cabdullaahi cabdikariim abdullaahi cabdicali soddon neef ari inay la ii siiyey maaragtay oo walaayada islaamka ii siisay inay sanad kadib saka liigu rabo goboleedyan ilaaha barakeeyo maga gacantiis goor kor allaha ka dhigo ali jannaay abdulle yaa la yihahdaa waxaa la ii siiyey soddon iyo shan neef waxaa ii siisay walaayadii islaam sanadkan sanadkii waxaa la igu rabaa intii oo maaragtay walaayadii ana ka taageero oo maaragtay ana oo saka liiga qaado taasaan ka rajaxayana haddii ilaaha yihahdo معنا علي ابراهيم واهلي سي شدن وشنف لكن جاهدين سي الله جر يحسن الله كسي علي مع الله حسن محمد واي ما انت وهان سي ولدي شدن شنف واي وهان سي ركب شد الله هوسي شدن الشيخ مرخن سي الله بركاي قالت على نوجي kataayib al aqbaaliya ayaa muddooyinkii dambe baahinaysay muuqaalo ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo sanad weliba lagu soo bandhigo sake qaybinta laga sameeyo wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab